dhoofinta liintan iyo sidoo kale xoolaha nool oo u badan lo ayaa waxa ay ka socotaa dekada weyn ee magaalada kismaayo xilli dhaqaale xumo baahsan ee ka jirta gobolka jubbada hoose islamar ahaantaana si weyn u saameysay dadka danyarta ah ee ku nool magaalada kismaayo kambaniga somdry ayaa magaalada kismaayo ka bilaabay dhoofka liinta waxaanay sheegeen in ay diyaar u yihiin in isbeddel dhaqaale uu u horseedo gobolka loona baahan yahay in ay ganacsada soomaaliyeed ka faa'iidaystaan in loo iibgeeyo dunida inteeda kale waxyaabaha kala duwan gaar ahaan dalagyada ka soo go'a beeraha gobolka cabdiwahaab sheekh cali geeldoon oo ka mid a mas-uuliyiinta kambaniga somdry industrial ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha maanta ay dhoofinayaan waxaa maanta dhoofinayna shalay hadda liintii oo qalala maanta ayadoo weliba la sameeyey oo kambanigi uu casriyey ayay dhoofaysaa insha allah biidnillahi tacala waxaan leeyahay kambaniyada kale oo noocan doonayana way kusoo dhiiran karaan magaaladii way imaan karaan annagana waxaan leenahay horumar wacan oo insha allah oo intaan kasii ballaaran sanadada soo socda insha allah inaan sii rajeyno maantana waxaan dhoofinayno waa ugu yaraan ilaa iyo liin gaarayso soddon iyo shan kun kish marka halkaasi waxaa ka cad in horumarka deegsanayo uu yahay horumar aad u sarreeya axmed xaaji aadan maarayaha dekada magaalada kismaayo ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha laga dhoofinayo dekada magaalada kismaayo ee xilligan shaqadoodu ay ka socoto dekada
waxaan halkan ka dhoofahaya liin oo u socota imaaraadka carabta iyo xoolo u dhoofahaya lo loodaas oo u socota dalka cumaan halkan waxaan nooga soo qayb galay wasiirka wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga jubbaland iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga jubbaland iyo guddoomiyaha ku-xigeenka rugta ganacsiga jubbaland iyo dhammaan mas-uuliyiin qayb ka mid ah dekadaha iyo qayb ka mid ah ganacsiga insha allahu tacaala wixii horumar ah waa insha allah waynoo socotaa waxaana dhoofahaya waa laba kun laba boqol iyo konton loo ah iyo labaatan kun oo liin ah
xuseen raabi kaahin gudoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha jubbaland ayaa ku dhiirigeliyey ganacsatada in ay ka faa'iidaystaan khayraadka dalkooda loona baahan yahay in ay ku dhiiradaan in waxyaabaha dalka yaalla la dhoofiyo si isbeddel dhaqaale waddanku ugu horseedo
oo meeshii iyadoo sideeda hanti la soo dejiyo la dhoofin jiray hadda inay kismaayo lagu habeeyo iyadoo diyaarsan ay ka dhoofto waxaana rajaynaynaa insha allah warshadda hilibka loduna inay iyaduna noo iman doonto oo ganacsatada iyo dowladduba iska kaashan doonaan waxaana maanta la dhoofinhayaa loo fara badan oo ka mid ah hantida dhowlgoboleedka jubbaland iyo liin oo labaduba dal ka soo baxay marka waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in aynu helno kala dambayn iyo nabadgeliyo si waddankeenna wax soo saarkiisa aynu waxaa inagu badan waxa import oo ah maxay ahayday waxyaabaha dibadda ka yimaada export inaguma badno marka waxaan rajaynaynaa insha allahu marba marka kale oy nabadgelyadu kasii ficnaato inay u bato waxa waddanka ka baxaya sida adduunyada kale ay isticmaasho waxaa weeye adduunyada kale meel wadamada qaarkood dekadahoodu waa dekado qallalan oo wax soo saar ma leh laakiin innagu dekadeennu iyo dalkeennu wax soo saar buu leeyahay marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala kismaayo inay ku noqon doonto kuna sii socotaa sidii horey iyo asal u ahaan jirtay warshadihii ay horey u lahaydna inay dib noogu soo laabtaan
ibraahim xasan oo ah wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland ayaa ugu baaqay ganacsatadu in ay ka faa'iidaystaan khayraadka dalkooda halkii ay dibadda waxyaabo kala duwan ay ka keeni lahaayeen loo baahan yahay ayuu yidhi in ay dalka dibaddiisa u iibgeeyaan dalagyada beeraha dalka iyo sidoo kale xoolaha nool sida maanta ay u dhoofinayaan ganacsatada qaar xoolaha nool iyo sidoo kale dalagyada ka soo ga'a beeraha gobolka
dhallinyada wax soo bartan shaqa haynin horumarka dalka gaar ahaan dowlad goboleedka jubbaland taasna waxay ku imaatee waa amniga aanu haysanno iyo hogaanka wanaagsan haddaan amni jirin wax dhoofan maysan jiro laakiin waan ku faraxsana marka dalagyada beeraha inaan maanta dhoofsanno taas waxaa ku xigi doona insha allah maanta liintaas iyo xoolaha noo dhoofisa wixii ku xiga inaan mooska aanu dhoofino cambihii aanu dhoofino qarihii la dhoofiyo sisinta iyo waxyaalo kale waxaan ku dhiirigelinaya waliba ganacsatada kuwa waxdhoofiya iyo kuwa habeeraba iyo beeraleyda laftirkooda inay ku dhiiriyaan ku dhiiridaan inay xoog saaraan wax soo saarka dalagyada beeraha ilaahay jubbaland wuxuu ku manaystay webiyadii baddii xoolihii ilaah nagu manaystay marka inay xoog saaraan inay wax soo saarka inta wax dabyadaha naloo keeni lahaa annaga inaan wax dhuufino taasaan dhaqaali ku heli karnaa wax soo saarkan u bato oo wax naba dhuufino waxnaba xagga dhaqaalaha meel fiican baan ka gaari doonaa waayadii ugu dambeysay dekada magaalada kismaayo ayaa samaynaysay isbeddel dhanka dhaqaalaha ay marka loo eego waxyaabaha kala duwan ee dekada ka soo dega iyo waxyaabaha laga dhoofinayo in ka badan saddex kun oo neef oo lo-ay ayaa laga dhoofinayaa dekada iyadoo sidoo kale soddon iyo shan kun oo kiish oo liinahi loo iibgeynayo dunida carabta laga dhoofinayo dekada magaalada kismaayo taas oo dadku ay ku tilmaameen in isbeddel dhinaca dhaqaalaha ay u horseedayso gobolka aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo